waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali yaasac cabdulaahi waxa uu dhowaan ka qalinjabiyey kuliyadda booliska ee gobolka victoria sidaasna wuxuu ku noqday askari boolisa oo buuxa wuxuu hore muddo sannado ah soo ahaa b s o ama protective services officer yaasac kusoo dhowo s b s soomaali xasan waa mahadsan tahay waan ku dhowahay s b s inaad dhowaan ka qalinjabisay kuliyadda booliska oo aada noqotay askari boolis oo buuxa sidee dareenkaagu yahay
xasan waa mahadsan tahay really joinkeyga aad iyo aad buu u fiican yahay lama soo koobi karo in aan sideed bilood oo training adag ah oo mentally iyo mataqaana physicaliba aan ku jiray oo iisoo dhammaaday alxamdulilah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka yaasac weligaam waxaad jeclayd inaad askari boolisa noqoto mise waa dambay arrintaas kugu dhalatay mise dad baa kugu dhiirigeliya
niyow booliska inaan galo waxaan sidaa markasta u sheegaba markaan youthka manager oo ahaa aa igu dhalatay inaan galo victoria booliiska wax aan aad iigu haminayeyna wuu ahaa inaan maalin maalmaha ka mid ah dharka uniform ka xirto dhalinyaradana ku dhiirageliyo inay wadankan ay waxay rabaan ka noqon karaan qof walbana uu rajada uu leeyahay uu gaari karo marka aniga taasaa igu dhalisay inaan sameeyo oo dhalinyarada morivate gareeyo kadibna waxa weye markaan b s o ga galay aan kasii baxayay xataa oo boliiska usii gudbaya xataa aad iyo aad baan waxaan u xiiseynayay in aan mataqaanaa maal maalmaha ka mid oo ku biiro qeybta kale aswal
waa garta marka ilaa iyo hadda intaad b s o ga soo ahayd iyo hadda bilowga maxaa ugu xiisa badnaa ama maxaa ugu jecesha ama maxaa ugu fiican ka mid noqoshada booliska ama b s o ga
niyo waxaan dhigi karaa labadaba waa waxay ahaayeen shaqooyin aad iyo aad u xiiso badan oo actually ku kordhinayo mataqaana maskaxiyan iyo shaqo ahaan iyo aad ku koraysid waaye waana wax oo xirfad ah weeye inaad dad kala duwan la shaqaysid oo dad kala duwan caawisid oo dad kala duwan mataqaana hadday dambiye galaan aa xirtid oo process garaysid waxa weeye arrin aad iyo aad mataqaanaa mentaliga maskaxiyinka ku korinaya waaye waxaan dhihi karaa keliya waxay u kala duwan waxa waaye markaa b s o ga joogtid wuxuu leeyahay maxaa la dhahaa work life balance ama noloshaada qaabka aad u adaa manage garaysanaayo waxaad sameynaysa waa taqaanaa booliiska laakiin waa waxa weeye xirfad aad u weyn waayo aadna u badan oo mataqaanaa kuu kalifayso waxyaaba badan inaad ka baratid oo maanta waxaa qabatay beri wax ka duwan aad sameynaysid weye
waa garta marka bulshada soomaalida ama qoyskaagu sidee u arkaan shaqadaadan cusub oo inaad inaad boolis noqotay ma soo dhoweeyaan ma waxyaale waxaa jira ay aysan jeclaan lahayn ma kugu dhiirageliyeen wallahi xaqiiqatan markii hore oo aan ku biirayay victoria police inta badan markii waaridkayga laga reebo dadka inta kale qof walba walac uu ka muujinayo dhahayo ma hubtaana meeshaa gelisid mataqaana laakiin waxaan hadda arkaa in ay dadka fahmeen ay arkeen mataqaanaa in lagu biiro inay qeyb ka mid tahay inaan communitiga aan ka tirsana inaan communitiga laftigiis ka qeyb noqono oo mataqaanaa shaqooyinka bulshadu ay iyaduna qabato aan dhinac ka qaban sidoo kale marka hadda aad iyo aad bay ugu dhiirigeliyaan waalidiin inta badan waxa weeye ciyaalkooda la rabaa isoo waco dhalinyaradii yararka ahaabaaba hadda raadinaya oo leeyahay isoo raadiyo dhawaa waan gelaynaa se u ganlaan all staff su-aalaha noocaas i weydiiyo marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada dadku waxay rabeen qof ay arkaan isagoo ka mid ah si ay ugu daydaan
waa garta marka walaacaas muxuu ku salaysnaa ama waalidka ama bulshada maxay ka walaacsanayeen ugu badnaa xaqiiqatan waxyaaba ugu badan oo waalidiintu ay dhalinyarada markay dhahaan boliiskan ku biirana waxa weye waxay leeyihiin xagga diinta haddii aa akademiga geshid salaadaadaa weynaysaa cuntada aa cunaysid ma noqon doono cunto xalaalah laakiin waalidiinta markaan u sharaxo dhaho meesha waxay leedahay meel musalla oo masaajid lagu tukado musallaa bay haysataa salaadaada waa tukan kartaa xaqa ole inaad tukatid cuntada waxaa lagu siinayaa cunto xalaal ah markaa meesha degan tahay waalidiintu marka fikirkoodii ahaa u isbedelaa xaqiiqata markaa u sharaxo dhaho sidaa sidaa moodayseen maha meesha maxaa la yiraahdaa waxa uu muslim qofka ah uu rabo waa loo kayr waa loo sameeyaa waana waana loo barfaad garayaa ma ka walaacsanayeen ama walaaca ma ku jira khatarta laftigeeda boolis markaa tahay dabcan waxaa lagugu yeeraya meelo khatara bistoolad baa wadataa hub baa wadataa dad dembiilayaal aad maaragtay la xaalaysaa taas ma ku jirta walaaca taas way ku jirtaa laakiin inta badan waxay u arkaan waddan mataqaanaa nabadle inaan joogno oo waxa weeye aad iyo aad mataqaanaa taas ugu bresharka inta badan ma iska saaraan because waxay ogyihiin inaan qofka askariga keligiis inuusan shaqaynin oo lala shaqeeyo oo caawin uu helayo oo markaa qof xiraysid askar kalaa ku caawinayso oo dee qof keligaa meel lagu sii daynaya ma tihid waxa taa qof group aa iskula shaqaynaysaan oo waxa weeye shaqo kastoo aa qabanaysay laga taxadaray caqabadaha kaaga imaanaya dhibaatada kaasoo gaarayso in adi horta kan kaasoo gaaraya marka hore laga taxadaray kadibna maxaa la yidhahdaa qofka aad laftigiisa shaqada ama xiraysid laftigiisa waa laga taxadaray safetigiisa as well marka taas markaan u sharaxan aad iyo aad bay habi ugiin wayna ogyihiinba waa garta markaad b s oga ahayd dabcan uniform baad wadatay bistoolad baad wadatay sida hadda qalabka booliska aad ku raran tahay oo kalea ku raranayd maxay ku kala duwan yihiin marka laga reebo in tababar sideed bilood aad soo gashay hadda lagu yiraahdo waa askari la dhaariyey baa tahay maxay ugu waaweyn oo ku kala duwan yihiin b s oga iyo iyo police officer
neo b s oga shaqadiisa waxa waaye transportka waaye transport systemka meelaha train stationada meelaha tramka maro basaska soo marka awoodooda waxa weeye wuxuu limited waay meel wuxuu ku egyahay meelaha transportku ku egyahay iyo inta u dhow dhow aagaas buu ku egyahay inta academiga lagu jirana wuu ka yaryahay labii toban weeg waaye dhaartana isaga laftigiisa waa la dhaariyay maadaama uu dadka xirayo oo mataqaanaa qofka oo b s oga waa la dhaarinayaa laakiin awoodiisu waxay ku egtahay inta uu shaqada ku jiro booliiska marka la yiraahdo shaqo waxaa haysataa oo awooddaadu ay tahay labaatan iyo afarta saac oo maalintii o dhan waxaa tahay nin awooddiisa joogto oo haddaad shaqaynaysid haddaada shaqaynaynba qof awooddiisa joogto waxaa tahay maanta waddada adoo iska marayo shaqaynayn haddii aa wax la kulantid oo adigana safetigaaga kow waaye haddii ay safetigaaga aad uga baqaynin waxa weeye shaqadaas waa gelaysaa waa qabanaysaa radioga boliiska wacaysaa kadib howshaasaa gelaysaa marka waxa weye qof waxaa tahay labaatan afar saac oo boliiskii baawarkiisi joogo markaa boliis tahay laakiin b s oga waxa waaye intaa uniformka qabtid bay awoodaadu tahay iyo inta areada shaqadaada maalinta aad ka shaqaynaysid de differencigooda kaas waaye waxaa kaloo sii dheer waxa waaye boliiska dadka ayakaas process garaya micnaheed waxa waaye marka qofka la xiro waa sii kaxeynaysaa waxaa geenaysaa stationkii interviewga adaa ka qaadayo xagga booliiska xagga b s o ga markaa qof xirtid waxaa ku wareejinaysaa qof kale oo boliis a imaanayo aa ku wareejinaysaa isagaa markaa wuxuu sameynaya stationka geynayo processka sameynayo marka adiga boliis ahaan waxaa tahay inaad adiga processka samaysid oo shaqadii adiga aad qabatid oo ilaa maxkamadda aad geysid oo qofkaa la xukumayo adiga inaad keyskaa gacanta ku haysid oo aad keyskaagii uu yahay waa gartay boolisku wuxuu ka mid yahay shaqooyin aan waqti lahayn oo matalan shaqooyinka intooda badan subaxiibay dadku bilaabaan shantay ka baxaan boolisku shiftiyo badan waqtiyo badan buu kala duwan yahay kala duwan habeen maalin sabti iyo axad iyo ma kale leh taas xoogaa caqabad ma ku noqon kartaa bay kula tahay dadka qaarkood runtii booliiska waa xirfad waxa weeye oo challengin leh oo mataqaanaa caqabado adag haysato macnaa shaqaynteeda markaa gelin shaqaynaysid markaa afternoon shaqayn galab shaqaynaysid habeen shaqaynaysid sidoo kale haddana waxay leedahay maxaa la dhahaa abaalmarin fiican oo hadhowti fasaxaaga wuu badan yahay waxaa helaysaa fasaxa ugu badan oo australia dadka la siiyo boliiska la qaato oo waxa weeye sagaal wiig oo fasaxa leedahay sagaal asbuuc oo waxaa leedahay fasaxa sanadkii ah waxaa leedahay haddaa xanuunsatid oo mataqaana siglief waxay dhahaan xanuunkaaga markaa xanuunsata aad leedahay waxaa leedahay haddaa waqti badan ku jirta toddoba sano waxaa leedahay wax ay dhahaan long service leaf oo ah inaa waqti badan meesha ku jirtay marka taasaa waxay ku siinaysaa in aa mataqaanaa shaftiyadan kala duwan fasaxeeda hadhooti helaysaa badan oo mataqaanaa shaqadii adkeeda qabanaysay taasaa hadhooti xaggeeda kaaga baalkaaga abaalmarin kugu noqonayso mida kalena waa xirfad maskaxiyan iyo mataqaanaa aqoon ahaan kugu kordhaysa weye marka maadaama maskaxaad ay ku jirto inaad aqoon kordhaysatid oo maalinba maalinta ka dambeysa ay ka duwantahay shaqada qabanaysid maba aragtidba shaftiyada kala duwan aa soo gelaysa waxaa aragtaa adoo koraya oo mataqaanaa xagga aqoontaada ee kordhayso oo mataqaanaa maalinba maalin ka dambes wax ka duwanaa baranaysid waa garta markii qofku ka soo baxo kuliyadda sida hadda adigoo kale mar dhowaad qalin jabisay qofku ma isagaa dooranaya meesha lagu qoraayo mise meeshii la rabaa lagugu qoraa haddase adiga xagee lagugu qoraa xagee ka bilaabaysa boolisnimada
markaad soo qalin jabisa adaa waxaa xaafadaada eriyada u dhow baa stageka u dhow waa lagugu qorayaa siddeed toban bilood markaa ku jirtid maalintaas soo graduate garaysay oo academiga kasoo dhammaysay siddeed toban bilood markay kasoo wareegto baa waxaa la sameynayaa qorituur afar qof baa waxa la rabaa inay aadaan meel kantriga ah oo maxaa la dhahaa tuulooyinka fogfog baa loo dirayaa oo shaqada ay kasoo qabanayaan laakiin haddii ay darajadaadu sareyso oo kale waxbarashada iyo waxaas oo maagaagii markii academiga lagu jiro uu sarreeyey qoratuurkaas waxaa laga inaad ku jirin haddii aad marka hore b s o kasoo baxday ayadana waxa weeye kuma jirtid oo waxa weeye qoratuurkaas waxa waxaa leedaha option kale oo ah in aad i dooratid meelaha kale oo aad rabtid magaalada dhexdeeda ah haddaa magaalada dhexdeeda diidid oo b s o ka timaaday markaas qoratuurkaa lagu gelinaya laakiin marka hore adiga kuma jirtid option kalea lagu siinaya laakiin aniga ahaanteyda waxaa ligu qoray xaafad afartan daqiiqa meelaa ii jirto gurigeyga laakiin waxaan go-aansaday ana iga timaaday inaan mataqaanaa country aado oo meel country kasoo shaqeeyo laba sano oo contract aado kasoo shaqeeyo oo magaalada yaryar magaalooyinka yaryar oo melbourne ka baxsan oo victoria inaan aado oo kasoo shaqeeyo waana aqoon kororsi badan iyo mataqaanaa xirfado badan oo aadan city kaga helin xagga kaga helaysaa maadaama meesha ay yar tahay maxaa ku doorata marka marka xirfadahaas awgood baa ku doorata ha waxyaabaha ugu badan oo ku doortay waxaa ka mid ah maadaama ay meesha country tahay cityga siduu ku shaqeeya waxa waaye unidyo kala kala duduwan baa markaa shaqo qabatid ku caawinayo laakiin cityga laakiin countryga wixii dhan adaa lagu baraaya so adigii baa intii unidyada kala duduwan waxay qaban lahaayeen adaa qaban marka xirfad kaaga waa lagu siyaadinaya xirfad badan baa ka helaysaa meeshaas waa gartay qofkii dhallinyaraha ama waalidkii ilmihiisa raba hadda inuu ku dhiirageliyo inuu boolis noqdo maxaad dhihi lahayd waxyaalaha ugu waaweyn ee qofka laga rabo waayihiin ama imtixaanada la maro ama shuruudaha lagu xiro qofku inuu boolis noqdo
xasano intaana taa ka jawaabin waxaan kaloo ilaaway waxyaabaha kanshig lagu doorto ama aan ku dooro waxaa ka mid ah waxaa leedahay haddaa guri ka gadatid ribada saaran waa lagaa bixinayaa oo waxaa kaa bixi taxishka haddii uu meesha aadaysid uu kaafargareeyo i t o ga ama taxiga wadanka taxationkiisa officeka haddii uu aqoonsanya inuu yahay meel oo remote country ama meel oo tuulo weyn tuulo fog ay tahay guriga aad gadatid lacagta guriga keliyaa bixinaysaa interestiga saaran waxaa kaa bixinayo taxiga kaa bixinayo waxaana leedahay xuquuqo badan oo xagga lacagta markii laga hadlayo ka duwan kan magaalada ah because maadaama a kanshiga aaday marka taasaan raba inaan ku daro aswell waxyaabaha ugu badan oo mataqaana qofkii raadda inuu galo horta websiteku ka helaya informationkiisa inta badan laakiin qofku waa inuu yahay siddeed toban san waa inuu ka wen yahay waa in maxaa la yiraahdaa uu eligible u yahay inuu shaqada qaban karo xagga mataqaanaa recordkiisa inuusan qof recordkiisa xumaaduusan ahaynoo dee uu ka bixi karo taas waa in uu yahay qof oo permanent resident wadanku ah ama deganaansho wadanku leh ama ah qof oo citizen ah waa inuu yahay waana inuu xagga mataqaanaa tababarka fitnesska inuu ka bixi karo oo maadaama hadhooti halkaas itixaani laga qaadayo midda kale police authority inaad geshid waa inaa swiminka taqaanaa oo aa swim garayn kartaa laakiin haddaa b s o rabtid inaa aadid swimming aadan garanaynin uma baahnid inaa swimming martid oo taas swimming kuguma jirto b s o ga iyo macluumaha inta badanna waxa weeye websiteka victoria a ka helaysaa midda kale hadda xilligan hadda la joogo waa xilliga ugu badan ay dad victoria police qaadanayso marka waxaa ku dhiirigelin lahaa dhalinyarada inta badan inay hadda isqoraan waa garta ugu dambeynta marka guud ahaan maxaad dhihi lahayd bulshada soomaalida ama xiriirka ay bulshada la leedahay booliska maadaama hadda b s o baad soo ahayd hadda boolis baa noqonaysaa xiriirkaasu waa sidee sideese lagu fi hagaajin karaa walahi horta kow maalintan bilaabaya iyo hadda waqti faqri badan baa udhexeeya sababtoo ah marka hore fikradda ay ka haysteen communitigana soomaalida iyo hadda fikradda ay ka haystaan wuu kala duwan yahay hadda waxa weeye dadki way rabaan inay dhalinyaradoodii iyo ciyaalkoodii ku dhiirigeliyaan inay ka mid noqdaan oo ka qayb qaataan aw fikrad waxaa ku jirta ah in mataqaanaa waxay kala kulmayaan bayse garanaynin laakiin maxaa la dhaha hadda aad iyo aad bay u xiiseynayaan inay galaan marka waxyaabaha ugu badan oo aan ku dhiirigelinayo waalidiinta waxa weeye hadda dhowr badanoo dhowr qof oo soomaaliya aan nahay xataa gabar aan ugu jirto hal mataqaanaa halala contact garay hal raadiyo halalaha su-aalaha qabtaan hala weydiiyo maxaa la dhahaa dhalinyaradana haddii ay rabaan yaan laga hor istaagin oo ha loo fududeeyo inay ka mid noqdaan booliiska insha allah dhalinyarada matalan afrikaanka ama soomaalida oo kale oo yaryar oo xaafadaha ay bulshadu ku badan tahay markay boolis arkaan ma waxay u arkaan dad nabadii ilaalinayo iyaga ammaankooda ilaalinayo mise waxay u arkaan dad cadowahoo dhibaayo su-aal weydiinayo iyaga dhibaateynayo
xasan walaahi su-aashaas waxa weeye again waxaan dhihi karaa xilliga hore iyo xilligan adduunku wuxuu isbedelay marka markii hore waxay u arkayeen maadaama aniga aan ku dhex jiro communitiga oo aan dee youth markaa ahaayo dhalinyarada la shaqeynaya marka waa dhihi karaa dhalinyarada qaabka u arkeen qaabka dhalinyarada u arkayeen boliiska marka waxay ahaayeen kuwa ayaga caqabad ku ah oo mataqaanaa u arka inay kasoo horjeedaan laakiin markay arkeen in mataqaanaa booliiskii ay inay u joogaan inay caawiyaan oo mataqaanaa horumarkooda kala qayb qaataan ay u joogaan ay arkeen oo ay arkeen weliba aanoo dharka xiran oo la joogo oo imaanayo xafladooda ka qayb galayo oo u tagayo waxa weye fikradoodu waa isbedeleen marka arrin waxaa jirta ladhao mataqaanaa la dhaho you can be what you can see so micnaheeda ah ma noqon karti waxaad u jeedin haddaysan aniga oo luuqadii iyo maxaala dhaqankii iyo wadankii iyo isku mid aan ka nahay hadday arkaan anoo dharka xiran ayagana waxay noqon karaan waxay rabaan inay noqdaan laakiin haddaysan arkin qof ayaga ka mid ah oo dharka xiranin ma laga yaabo inay isku dayaan inay mataqaana ama boliis noqdaan ama boliiska u arkaan dad ayaka mataqaana aana caqabad ku ahayn marka wax badan bay bedeshay maadaama ay arkeen dhalinyaro badan oo hadda dhowr ah oo boliis boliis ah oo soomaali ah oo dhaqankii iyo luuqadii iyo wax walba la haysato kaasina wuxuu ahaa yaasac cabdulaahi oo dhowaan ka qalin jabiyey kuliyadda booliska gobolka victoria sidaasna ku noqday askari boolisa oo buuxa yaasac waa mahadsantahay
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali